dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka ooga waa beriga oo subax weliba aad ka dhegaysataan raadiyaha kismayo codka jubbaland mar kale dhegeystayaal subax wanaagsan barnaamijka ooga waa beriga anigoo cabdirasaaq xaaji cali cabdullaah ayaa si toos halkaan idinla socodsiinaya kalinta dhegeystayaasha ayaa leen ku furi doonaa si ay ugu warbixiyaan bal xaafadaha iyo deegaanada dhegeystayaasha ay ku wada waabaraysteen ha yeeshee intaan barnaamijkan u gudagelin bal marka hore daafurka iyo mid ka mid ah kelimaha sugaanta kuwooda wadaniga
aday taladii ku tegto sidaad moodayta mahe warhooy soomaaliya soomaali baale aday taladii ku tegto sidaad moodayta mahe warhooy soomaaliya soomaali baale bareeda hadday ku warto haasi silciyo dhib gaadho dhammaanteediyo xumanteed soomaaliya soomaali baale dareeda hadday ku arko haasi silciyo dhib gaadho dhammaanteediyo xumanteed soomaaliya soomaali baale kala soo aday taladii ku tegto sidaad moodayta mahe warhooy soomaaliya soomaali baale aday taladii ku tegto inaad moodaysa mahe warhooy soomaaliya soomaali baale farida hadday ku arko haati sidiciyo dhib gaadho samaanteediyo xumanteed soomaaliya soomaali baale farida hadday ku arko haati sidiciyo dhib gaadho samaanteediyo xumanteed soomaaliya soomaali baale Soomaaliya, Soomaali baale. Soomaaliya, Soomaali baale. Soomaaliya, Soomaali baale. Soomaaliya, Soomaali baale. Soomaaliya, Soomaali baale. Soomaaliya, Soomaali baale. Soomaaliya, Soomaali baale. Soomaaliya, Soomaali baale. i kala saar laho i kala sooco i kala saar laho i kala soowado aaday taladii kurteku sidaad moodaysa mahe warhooy soomaaliya soomaali baale aaday taladii kurteku sidaad moodaysa mahe warhooy soomaaliya soomaali baale farida hadday ku arko haati fidiciyo dhib gaadho samaanteediyo xumanteed soomaaliya soomaali baale farida hadday ku arko haati fidiciyo dhib gaadho samaanteediyo xumanteed soomaaliya soomaali baale i kala sooco i kala saar laho i kala soowado i xun u fekero aaday taladii kurteku sidaad moodaysa mahe warhooy soomaaliya soomaali baale aaday taladii kurteku sidaad moodaysa mahe warhooy soomaaliya soomaali baale farida hadday ku arko haati sidiciyo dhib gaadho samaanteediyo xumanteed soomaaliya soomaali baale farida hadday ku arko haati sidiciyo dhib gaadho samaanteediyo xumanteed soomaaliya soomaali baale Soomaaliya, Soomaali baale. Soomaaliya, Soomaali baale. Soomaaliya, Soomaali
subax wanaagsan
oo ah ge- ge- dhegeystayaal mar kale subax wanaagsan ayaan idin leeyahay barnaamijka oo gawaa beriga iyo kalinta dhegeystayaasha ayaa iminka noo bilaabatay iyo dhegeystayaasha ay naga soo wici karaan afruhu waa labo toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar iyo dhegeystayaasha ay naga soo wici karaan bal dhegeystaha ugu horeeya allo asalaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا أدي لقيت يا شو subax lamida ayaan ku leeyahay soo dhawow magaca ee xaafadda naga soo wiciso
ما يأيوان استحنا كحاسدين وفرجنا
wata in asteexo soo dhawow subax wanaagsan bal xaafadaad ku sugan tahay saaka sidee lagu abriistay
ما شاء الله ولا لقي حاسدين وفرجنا وبحين كونا داكات يو حالي بعدو شعب كسحنا ساكا من عن بابسك عليه وحشقنا جوا جناسي عاصمات كي أتكسر في بجينا هل الحين تبغى بشوش برواقه waa tahay yaa saaki halkaana sala nabad ugu marinaysaa
halka waxaan ka salaamayaa baadi radio kismaac isku dumin salaamaya cabdirasaaq adigu hore waa ku salaamaya walaa kuu farsamayna waa salaamaya qolis isku dumin waa salaamaya asxaabtayda hal ila wadaa kasoo qofka yidifka oo sinaaji waa salaamaya xasan afrik waa salaamaya macalin sabri waa salaamaya hanhabi waa salaamaya fidowsa kusugan guul waa salaamaya qalanjo waa salaamaya asxaabtayda dhammaan waxaa leeyahay subax wanaagsan
aad baad umahadsan tahay sida wacan oo aad barnaamijkaada oo qeyb qaadatay aan kaga mahad celinayaa fursadaada qariga ah weli kaalinta dhegeystayaasha ayaan ku guda jirnaa dhegeystaha xiga elenka alo asalaamu calaykum
calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu soo dhawow magaca iyo xaafadda naga soo wacayso
magaca waa cali cabdulla maxamed deegaanka noo wada jir berley waa tahay bal deegaanka aad ku sugan tahay saaka sidee lagu abriistay
waxaa lagu aberiystay caafimaad iyo basbasha iyo barwaaqo
waa tahay adaleyntii waxyaabaha ka cusub deegaanka aad ku sugan tahay
wax lagama cuso adigu kulle waxa waaye roob roob baa noo dhaa roob baa noo dhaa xoole waa jilaasana anigu beerle iyo xoolaan tabca beerana waa tabcana xoolana waa ilaashana waa aad iyo aada loo fiican yahay waa tahay ugu dambeyntii iyaa ugu dambeyntii iyaa salaamaysaa
intii maqalka iyo muuqayga tagaan aad baad umahadsan tahay sida wacan oo aad barnaamijkaada oo qeyb qaadatay aan kaga mahad celinayaa fursadaada qaliga ah kalinta dhegeystayaasha ayaan ku guda jirnaa dhegeystaha xiga elenka alo asalaamu calaykum وعليكم السلام soo dhawo magaca ee xaafadda naga soo wacayso waa tahay waa mahadsan tahay gabadhaasi waana kaga mahad celinayaa waqtigeeda qaliga ah kaalinta dhegeystayaasha ayaan ku guda jirnaa dhegeystaha xiga elenka alo asalaamu calaykum ويا سيركي
umahadsan yahay dhegeystahaasi weli kaalinta dhegeystayaasha ayaan ku guda jirnaa een laanka dhegeystayaashu waxay naga soo wici karaan afruhu waa labo toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar iyo dhegeystayaashu ay naga soo wici karaan igoona inta badana ka warbixinaya xaafadaha iyo deegaanada saaka dhegeystayaasha ay ku wada bariistay waa subaxnimo axadda inta badan dhegeystayaashu waxay ku kala waxay u kala hayaameen kasab iyo tacliin ardaydu heerarka kala duwan min dugsi qur-aan ilaa heer jaamacadeed saaki waxay u tahay maalin waxbarasho halka dadwooga kale ee reer kismaayo ay saaka tahay ama ee saaka ay u tahay maalin shaqo shaqooyinka kala duwana ee saaka ay ku la-een iyadoo aan ku guda jirno bilowga isbuuca hore ama qeybihii hore ee isbuuca bal kaalinta dhegeystayaasha iyo leenka alo asalaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته soo dhawow magaca iyo xaafadda naga soo wacayso
مندوها ولا كيبا هند أحمد عبد الله وحنشوف أحافظ عبد الله hinda soo dhawow bal xaafadda aad ku sugan tahay saaka sidee lagu abriistay
ما شاء الله الله يكون معنا عرف عنه لكن مثلا أنا وصوت عنه ما قد صوت عنه صوت عنه وقال يا أمي أنا الحين كان هو مش وش نور على نور كله قوي جميل وأشتق وقوي ما شاء الله waa tahay ugu dambeyntii iyaa salaamaysaa
dhammaan soomaali maxamed kuusu fiican leeyahay si waxoocan u wanaagsan iyankoo isku duwan waxaan idin leeyahay si waxoocan u wanaagsan codka booriskana waxaan leeyahay si waxoocan u wanaagsan dhammaantiin casiirka iyo qadada inta waxa idin wacnaa
aad baad umahadsan tahay sida wacan oo aad barnaamijkaada oo qeyb qaadatay aan kaga mahad celinayaa fursadaada qaliga ah weli kalinta dhegeystayaasha ayaan ku guda jirnaa dhegeystayaal leenka mar kale dhegeystayaashu waxay naga soo wici karaan afruhu waa labo toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar dhegeystaha xiga alo asalaamu calaykum waa tahay wuu mahadsan yahay dhegeystayaas dhegeystahaasi mar kale dib usoo beegso ayaan leeyahay kaalinta dhegeystayaasha ayaan ku guda jirnaa leenka mar kale dhegeystayaashu waxay naga soo wici karaan afruhu waa labo toddobaatan iyo sideed iyo toban iyo afar afartan iyo afar kan xiga ee leenka alo asalaamu calaykum
waaleykum salaam soo dhawo magaca ee xaafadda naga soo wiciso
idil aan rabaa idil salaadkeeda maamaya lambarkan waa tahay dhegeystahaasi waxaan filayaa inuu mashquul uu ku jiro mar kale dib usoo beegso ayaan leeyahay weli kaalinta dhegeystayaasha ayaan ku guda jirnaa barnaamijku waa ooga waa beriga qeybihiisii hore kaalinta dhegeystayaasha leenka waxay naga soo wici karaan furuhu waa labo toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar iyo dhegeystayaasha ay naga soo wici karaan iyagona inta badan ka warbixinaya xaafadaha iyo deegaanada saaka dhegeystayaasha ay ku wada waabaraysteen barnaamijku waa oga waabariga qeybihiisii hore ayaan ku guda jirnaa iyagoo dhegeystayaasha ay inta badan ugu warbixinayaan bal xaafadaha iyo degmooyinka iyo deegaanada dowlad goboleedka jubbaland iyo saaka sida loogu waabaraystay bal aan siiyo dhegeystaha xiga ee leenka ku jira jecel barnaamijka inuu ka qayb qaato hallo assalaamu calaykum soo dhawo magaca iyo xaafadda naga soo waciso waa tahay waa ku maqlaa codka sar u qaad dhegeysta soo dhawo
halo barnaamijka ooga waa beriga ayaad ku guda jirtaa magaca iyo xaafadda
magacii waa fardalo dhowr calraxmo
waa tahay yaa saaka halkaana salaan abad ugu marinaysaa
waa marka kusoo codkalaal noqo aada umahadsan tahay waa kaga mahad jecelinayaa sida wacan oo aada barnaamijkaada oo qayb qaadatay weli kaalinta dhegeystayaasha ayaan ku guda jirnaa barnaamijku markuu yahay barnaamij dhegeystayaasha iyo sida inta badan lagu waabaraystay dhammaan shanta xaafadood ee magaalada iyo deegaanada ama degmooyinka ku xiran sidaas si toos ah nagala socda degmooyinka afmadow iyo weliba baar dheere ee gobolka godo taa oo inta badan dhegeystayaashaan u talagalnay saaka sida lagu waabaraystay dhammaan xaafadaha haddii nabad lagu soo kacay iyo sidoo kale dhammaan ee dhegeystayaasha aan janis aan u siino in ay kaga faa'iidaystaan fursadani oo asxaabta kale oo inta badan ehelka qaraabada kala fog ama meelo kala duwan ayaan xalay kala joogay oo inta badan janis isku helo halkan salaana habada isku maraya barnaamijka oo inta badan dhegeystayaashana qeybta weyn ay ka qaataan taa oo leenka loo furo iyadoo dhegeystayaashu ay nagu warbixiyaan dhammaan xaafadaha kala duwan ee magaalada iyo degmooyinka kale ee ku xiran kismaayo iyo nawaaxigeeda inta badan dhegeystayaashu ay ku kalan sugiyiin taa oo inta badan jaanisyadaan u siinaa mar kale leenka dhegeystayaasha haddaan ugu yar celiyo leenka dhegeystayaashu waxay naga soo wici karaan afruhu waa labo toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar dhegeysta adigoo noogu warbixinaya xaafadaada iyo saaka sida lagu aabaraystay hadalaynteeda iyo waxyaabaha ka cusub bal aan siiyo dhegeystaha xiga ee leenka ku jira jecel barnaamijka inuu ka qayb qaato hallo assalaamu calaykum soo dhawo magaca iyo xaafadda naga soo waciso waa tahay wuu mahadsan yahay weli kaalinta dhegeystayaasha ayaan ku guda jirnaa dhegeystayaal goor dhow waxaad maqli doontaan xubinta ganacsiga oo qayb ka ah barnaamijka ooga waa beriga ha yeeshee kaalinta dhegeystayaasha ayaan ku guda jirnaa iyagoo dhegeystayaashu ay naga soo wici karaan afruhu waa labo toddobaatan iyo sideed iyo toban iyo afar afartan iyo afar saaka waa subaxnimo axad ah iyadoo dhegeystayaashu inta badan ay u kala hayaameen kasab iyo tacliin ardaydu heerarka kala duwan min dugso qor-aan ilaa heer jaamacadeed saaki waxay u tahay maalin waxbarasho shaqooyinka ay aaniraade een dhammaan dhammaan ardaydu ay u tahay maalin waxbarasho halka dadyowga kale ay u tahay maalin shaqo oo min ganacsi ilaa heer tijaar ay u tahay saaka maadaama subaxnimo axadda ay tahay maalin shaqo ay ugu beegan tahay halka dhegeystayaasha kale ee doonaya barnaamijka inay si toosa ay ugu qayb qaataan ay naga soo wici karaan afruhu waa labo toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar dhegeystaha xiga elenka alo asalaamu calaykum soo dhawo magaca ee xaafadda naga soo wiciso waa ku maqlaa codka sar u qaad dhegeysta soo dhawo
halow waa ku maqlaa magacaaga iyo xaafadda naga soo waciso
xaafada faas dalciiciya waa gabar raxmo waa tahay yaa salaamaysaa
yaa yaa saaka salaan hawada umaranaysaa yaa salaamaysaa
cabdiqani iyo ayeeyo iyo saaxiibyaasha saxaabteeya waa tahay aad baad umahadsan tahay waan kaga mahadceelinayaa sida wacan oo aad barnaamijkaada uga qayb qaadatay weli kaalinta dhegeystayaasha ayaan ku guda jirnaa dhegeystayaal qaybihiisii dhexe ayaan kusii soconaa iyadoo goor dhow aad maqli doontaan xubinta ganacsiga oo qeybka ah barnaamijka balse kaalinta dhegeystayaasha alo asalaamu calaykum calaykum salaam soo dhawo magaca ee xaafadda naga soo waciso magaciyo waa raxmo xaafada kuu soo wacayo waa farjalo waa tahay raxmo ooga ayaad ku guda jirtaa ayaa salaamaysaa
saxaabyaashii baan salaamaya waa tahay aad baad umahadsan tahay waa kaga mahadcecelinayaa sida wacan oo aad barnaamijkaada uga qayb qaadatay weli kaalinta dhegeystayaasha ayaan dhexda kaga jirnaa
subax wanaagsan soomaaliya dilkeed subax wanaagsan waa aroorya suubani subax wanaagsan saaxiibayaalo subax wanaagsan soomaaliya dilkeed subax wanaagsan intaad sare u toostaan oo sabo dhaqaaqadaan saafinima shaqeeya subax wanaagsan soomaaliya dilkee subax wanaagsan intaad sare u toostaan oo sabo dhaqaaqadaan saafinima shaqeeya subax wanaagsan soomaaliya dilkee subax wanaagsan waqtigu waa socdaaye sona laaban maaye saacadda way kusii subax wanaagsan soomaaliya dilkee subax wanaagsan waqtigu waa socdaaye suna laaban maaye saacadda way ku siiyeen subax wanaagsan soomaaliya dilkee subax wanaagsan in la sugayo maxaad sugi sarakaco istaag saliibaa ku sugay subax wanaagsan soomaaliya dilkee subax wanaagsan in la sugayo maxaad sugi sarakaco istaa saliidaan sugay subax wanaagsan soomaaliya dilkee subax wanaagsan subax wanaagsan soomaaliya idilkee subax wanaagsan subax wanaagsan soomaaliya idilkee subax wanaagsan
waa socdaaye suna laban maaye saacadda way ku siiyey subax wanaagsan soomaalaay idilkee subax wanaagsan in la sugayo maxaad sugi sarakaco istaag sidii baa ku sugay subax wanaagsan soomaalay idilkee subax wanaagsan in la sugayo maxaad sugi sarakaco istaag sidii baa ku sugay subax wanaagsan soomaalay idilkee subax wanaagsan subax wanaagsan soomaalay idilkee subax wanaagsan subax wanaagsan soomaalay idilkee subax wanaagsan
waa hagaaga dhegeystayaal mar kale subax wanaagsan ayaan idin leeyahay barnaamijka ooga waabariga ayaan ku guda jirnaa qeybihiisii dhexe ayaan kusii dhownahay goordha waxaad maqli doontaan xubinta ganacsiga oo qeybka barnaamijka ooga waabariga ha yeeshee kalinta dhegeystayaasha ayaan dhexda kaga jirnaa iyagoo dhegeystayaashu ay naga soo wici karaan afruhu waa labo toddobaatan iyo sideed iyo toban iyo afar afartan iyo afar iyo dhegeystayaashu ay naga soo wici karaan iyagoona inta badan ka warbixinaya xaafadaha iyo deegaanada saaka dhegeystayaashu ay ku wada waabaraysteen bal dhegeystayaashii kaalintooda leenka alo asalaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته soo dhawo magaca iyo xaafadda naga soo wacayso waa tahay wuu mahadsan yahay dhegeystahaasi walow leenka uu ka go-ay mar kale dib usoo beegso ayaan leeyahay kaalinta dhegeystayaasha ayaa weli dhexda kaga jirnaa leenka mar kale dhegeystayaashu waxay naga soo wici karaan afruu waa labo toddobaatan iyo sideed iyo toban iyo afar afartan iyo afar iyo dhegeystayaashu ay naga soo wici karaan iyagoona inta badan ka warbixinaya xaafadaha iyo deegaanada saaka dhegeystayaashu ay ku wada waabaraysteen balansiyo dhegeystaha xiga alo asalaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته السلام.
عبد حاج على عبد الله سوح ونأسن وعاف يوسف راح عفضنا وسلام yuusuf saaxiibka barnaamijka soo dhawow bal xaafadda aad ku sugan tahay saaka sidee lagu abraystay
ما شاء الله الحمد لله رب العالمين إلهي باكم أسن حالي نود باك سوحاني ساكا نود باك سوحاني سوحاني هذه لسوحة عن قوي وحبرشة كمدي سوق إجاري فكرة ياشي أكل السعودان waxaa meeshan ka salaamaya wiilii abeeyoon degmada askari waxaa salaamaya adeer qaaska aan ku salaamaya cabdirasaaq xaaji cali cabdulla socoto waan ku salaamaya saxadkii alghazaal waan salaamaya farsamayqaanka waan salaamaya nisaaxayo kaafis waan salaamaya hal iyo laba dhan salaata asxaabteedana waxaan salaamaya macalin sabriye xasan afrika cabdulaahi muuse kalsooni siberteg durbax weyne cabdikaafi cabdulaahi muuse waan salaamaya waxaan kala salaamaya maamo daahir waan salaamaya faaduma dalcad waan salaamaya yaasmiin waan salaamaya يعني هدي وسلام يعني استحى نلك وسلام يا أم الخير وسلام يا وحكل سلام مريم وسلام يا لما أصحاب كده إلا وأنا كنت عليه ويوسف راح أفضل نصيناي سوح ونأسن خير بان الرجال أصحاب قال إبراهيم شكر ريديو كسماي عسكر دولت قولت كجبران أصحاب لما وسلام يوريا كول قلان
aad baad umahadsan tahay waan kaga mahadcelinayaa sida wacan oo aad barnaamijkaad oo qeyb qaadatay dhammaan asxaabta salaanteeta mid lacayn ayay hawada ku soo marin doonaan kaalinta dhegeystayaasha ayaa weli dhexda kaga jirnaa iyadoo dhegeystayaashu ay naga soo wici karaan afruhu waa labo toddobaatan iyo sideed iyo toban iyo afar afartan iyo afar iyo dhegeystayaashu ay naga soo wici karaan iyagoona inta badan ka warbixinaya bal xaafadaha iyo deegaanada saaka dhegeystayaashu ay ku wada waabaraysteen bal dhegeystaha xiga ee leenka ku jira jecel barnaamijka aynu ka qayb qaato halo assalaamu calaykum soo dhawo magaca iyo xaafadda naga soo wacayso waa tahay waa ku maqlaa codka sare u qaad soo dhawo waa tahay dhegeystahaasi waxaan filayaa in codkiisa aada hooseeyo waa kaga mahadcelinayaa fursadiisa qaaliga ah weli kan inta dhegeystayaasha ayaan ku guda jirnaa iyagoo dhegeystayaashu ay naga soo wici karaan afruhu waa labo toddobaatan iyo sideed iyo toban iyo afar afartan iyo afar iyo dhegeystayaashu ay naga soo wici karaan iyagoona inta badan ka warbixinaya bal xaafadaha iyo deegaanada asaa ka dhegeystayaashu ay ku wada waabaraysteen dhegeystaha xiga elen kalo asalaamu calaykum calaykum wacalaykum salaam waqsalam walaalkay magacay xaafidaan ku siraaciy isku filan hayni waa tahay soo dhawow bal xaafadda aad ku sugan tahay saaka sidee lu waabaraystay
xaafadayda isku filan saagay taxalin inud baa lagu soo xisaabtamita raxin baa lagu soo qaxina baatisa gooy caafimaadka geedadka waxbarashada dhammaan waakii caawinaanta ugu badan habdibashiisa waako waa tahay yaa saaki halkaana salaanabad ugu marinaysaa
sida ugu horeeya waan ku salaamayaa kafartimiin qaanka waan salaamaya dhammaan reedio kismaayo safiinta kowgish waan salaamaya asxaabta dhammaantood waan salaamaya yuusuf xasuri waan salaamaya aad baad umahadsan tahay sida wacan oo aad barnaamijkeeda oo qayb qaadatay aan kaga mahadcelinayaa fursadaada qaaliga ah weli barnaamijka ayaan ku guda jirnaa dhegeystayaal bal dhegeystaha xiga elen kalo asalaamu calaykum
calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu soo dhawo magaca ee xaafadan aga soo wacayso
waxyee oo joogta bulaamo waa tahay farax iyo soo dhawow bal bulaamo iyo saaka sidee lagu abraystay
maasha allah alxamdulilah si wacan ayaa loogu waabaristay
waa tahay yaa saaki halkaana salaanabad ugu marinaysaa
ummadda muslimiin waan salaam muslimiinta dhammaantood waan salaamayaa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu aad baad umahadsan tahay oo kaga mahadcelinayaa sida wacan oo aad barnaamijkaad oo qayb qaadatay qeybihii dhexe ee barnaamijka ayaan isla soo gaarnay iminkase waxaad kusoo dhawaataan xubinta ganacsiga waxaana la diyaar ah kafiso
yahay dawaaqiyo dhacdiidka daayo dhaqaalaha dhaqaalaha dhaqaalaha dhaqaalaha dhaqaalaha daniya
bismillaahi araxmaan iraxiim kulanti waxaana wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubintii ganacsiga ah waa labaad marku dhagaysataan barnaamijka ooga waaberiga
yahay dawaaqiyo dhacdiidka daayo dhaqaalaha dhaqaalaha dhaqaalaha dhaqaalaha dhaqaalaha daniya
xubinta maanta waxaa idinla diyaara ah anigoo kaafiya cumar ugaas halka dhanka farsamadana uu farsameynayo cabdirasaaq cali cabdullaahi cabdirasaaq socoto
yahay dawaaqiyo dhacdiidka daayo dhaqaalaha dhaqaalaha dhaqaalaha dhaqaalaha dhaqaalaha daniya
xubinta maanta waxaanu ku eegi doonaa ka ganacsiga raashinka iyo welibana khudaarta cagaaran ee maalmahani dambe hakadka ku yimid maadaama ay jiraan roobab lixaad looga ka da-ay wixii lasoo dhaafay isbuucan ayaa waxa uu yahay aan ku bilaabaya sokorta kiishka sokorta ah ayaa maanta waxa uu marayaa afartan iyo laba dolar halka isbuuc aynu soo dhaafna uu ahaa soddon iyo shan dolar kiishka burka ah ayaa waxa uu marayaa soddon iyo laba dolar halka isbuuc aynu soo dhaafnay uu ahaa soddon dolar bariiska nooca loo yaqaano xamsaha kiishkiisa ayaa ah konton iyo laba dolar halka isbuuc aynu soo dhaafna uu ahaa konton dolar bariiska nooca loo yaqaano burbuurka ayuu ahaa labaatan iyo lix dolar halka isbuuc aynu soo dhaafna uu ahaa labaatan iyo saddex dolar saliicadayda jirkaankii ayaa ah labaatan iyo lix dolar halka maanta ay mareyso laba saliicadayda jirkaankii ayuu ahaa labaatan iyo lix labaatan iyo saddex dolar halka maanta uu marayo labaatan iyo lix dolar canaha xilwaha gasaci ayaa ah lix iyo toban dolar iyo bar halka isbuuc aynu soo dhaafnay uu ahaa lix iyo toban dolar caanaha freshka ah ayaa waxa ay heerkoodu ama ganacsigoodu ama daasadoodii ay mareysaa afar iyo toban doolar halka maanta uu yahay lix iyo toban doolar kartaanka cabitaanka faantada ah ayaa ah sagaal doolar halka maanta uu marayo toban doolar kiilada heelka ah ayaa ah kiilada heelka ayaa isbuuci hore la gadayay lix iyo toban doolar iyo bar halka maanta uu marayo sideed iyo toban doolar iyo bar laarka oomada ayaa ah saddex iyo toban doolar iyo bar halka maanta uu marayo afar iyo toban doolar iyo bar haddii aan u jeclalo dhankan iyo ka ganacsiga qudaarta heerarka qudaarta ayaa waxaa ku yimid sarakac aad u ballaaran kadib markii uu da-ay roobab lixaad leh waa kuwan qaar ka mid ah ganacsatada ka ganacsa waa kuwan qaar ka mid ah ganacsatada ka ganacsatada raashinka qodol daruuriga ah iyo welibana noocyada kala duwan ee qudaarta inooga warbixiya mikrofoonka aan maanta la dhex marnay sida uu ganacsiga isku bedelay isbuucii aynu soo dhaafnay
bismillaahi raxmaan raxiim magaciyga wa magaciyga waxaa la dhahaa maryan cawidaa la dhahaa waxaan joogaa suuqaan suuqaan maadaama aan joogana qudaartiisa waxawaay sidii hore ma aha barandhadiis awal waxaan gadeen toban iyo shan toban iyo sideed hadda maanta waxaan gadoonaa hal doolar iyo bar waxay u dhigantaa soddon iyo sagaal kun adi afartan kunna iska dheh maxaa kuu soo hare nyaanyadii meeshii oon tanigii dhan aan ka gadi jirnay soddon kun maanta haafkii aan waxaan gadoonaa soddon tanigii haafkii lixdanaa gadoonaa maanta lixdanaan ka wadaa lixdanaa gadoonaa marka tanigii boqol iyo labaatan uu noqonoyaa marka maciishada sare ukacaa ku imaaday barandhadii sare ukacaa ku imaaday yaanyadii sare ukacaa ku imaaday basashii sidoo kale waxay ka imaan jirtay jidkay soo mari jirtay hadda jidkii roobaa ka da-ay waxaa lagu keenayaa doon wax kasta doonaa ku imaanayso
kiilada baradhada eh maadaama soddon iyo sagaal kun aad gadaysaan marka hore say ku imaan jirtaa halkaan meeqaas la geli marka hore waxay ku imaan jirtay gaariyaa keeni jiray laakiin hadda gaari ma keenooy doonaa keenooys doontii aqaale ka dhigoos marka hore aan sodd waxaan geli jirnay toban iyo shan kun soomaali ah ama toban iyo sideed kun soomaali maanta kiiliya afartan aa la gadooyaa marka fakri weyn aa u dhexeeyo barandhada barbanooniga kiiliya waxaa la gadooyaa hal doolar meeshii oo awal nus doolar la gedi jiro marka saraa kaca ku jiro kabsarta ayada hadda waa roon tahe laakiin qaali waaye meesha ayadana oo shan kun la gadi jiray haafki hadda waxaa la godayaa nus doolar marka sarakacaa ku jiro beeraha wax ka soo qaadaan roobka ka daa maxay saameyn oo ku yeelan beeraha horta jid la maraayana ma jiro laakiin qudaarta waa dilaa roobka moogtahe iyo basasha iyo bahan yaanyada iyo kabsarta roobka waa ka adagya waa dilaa yaanyada dildilaacay keenee beeraha waa ku dhimanaya yaanyada saasaa keenaysa marka kala wareeg kala wareegaa lagu keenayaa hadda dhowr baabuuraa lagu keenaya bismillahi raxmaan raxiim soddon iyo shan ee ahayd maanta qiimaha heerka ugu dambeeya ee maraysa waa afartan iyo labo ee kiishka burka ah qiimihii wuxuu ahaa awal soddon iyo labo maanta wuxuu marayaa saliid cadeyda ee jirigaanka waa labaatan iyo saddex oo awal ahaa maanta waa lix iyo labaatan doolar uu marayaa caanaha xilwaha gasici wuxuu waaye lix iyo toban iyo bar buu ahaa lix iyo toban uu ahaa maanta wuxuu marayaa lix iyo toban haa caanaha waxay ahaayeen xilwaha lix iyo toban maanta qiimaha heerka ugu sarreeya wuxuu marayaa lix iyo toban iyo bar ayadana halkaa nus doolar oo dheeraada ku kordhay caanaha freeshka ah waa afar iyo toban doolar maanta wuxuu marayaa lix iyo toban kartoonka cabitaanka faantada ah wuxuu marayaa sagaal uu ahaa awal awal sagaal uu ahaa maanta wuxuu marayaa toban kiilada haylka ah lix iyo toban iyo bar haddana waxay maraysaa sideed iyo toban iyo bar loorka oomadaa saddex iyo toban doolar buu ahaa haddana wuxuu marayaa afar iyo toban iyo bar sicir bararaa jira wax walbaba waa ku darsameen hadday caano tahay hadday heyl tahay hadday bur tahay hadday bariis tahay sarakaco qiimaha heerka ugu sarraysuu maanta raashinka marayaa kole xilligii badxiranka waxaa ka dhiman aan u malaynayaa bisha shanaad aan hadda ku jirnaa oo gabagaba ah bisha lixaad badda way xirantaa badeecooyinkii faraha badnaa oo imaan jireen ma yaalaan oo dekadda hadda weli wax badeecaa kuma soo xiranin inkastoo konteynaraad la sugaayo kastoona sicir bararaa jiro meeluu ka jirana ma sheegi karno kolle un badeecadii oo dhan waa lagu wada daray meex walbaba way qaaliyoobeen
waa hagaag dhegaystayaal waxaan isu soo gaarnay guntii gabagabadii xubintii ganacsiga oo alaaba isbuuci mar aad ka dhegaysataan ama aad ku dhegaysataan barnaamijka ooga waa beriga ee idaacadda radio kismaayo codka dowlad goboleedka jubbaland xubinta waxaa halkaan si toosan kala soc xubinta waxaa halkaan si toosan kala socodsiinaysay anigoo ah kaafiyo cumar gaastan iyo mar dambaa intaan ku kulmi doono waxaa idinkaga tag amaano allah
yahay sawaaqiyo dhaxadiiska daayo dhaqaalaha dhaqa
waa hagaagee dhegeystayaal qaybii u dambeeyey daqiiqadii u dambeeyey ee barnaamijka oga waa beriga ayaan isla soo gaarnay bal hal iyo laba dhegeystayaal shalankana waxay naga soo wici karaan afar waa labo toddobaatan iyo siddeed iyo toban iyo afar afaratan iyo afar iyo dhegeystayaasha ay naga soo wici karaan iyagoona inta badan ka warbixinaya fur xaafadaha iyo deegaanada saaka dhegeystayaashu ay ku wada waabaraysteen hal iyo labo dhegeystayaasha leenka ku jira jecel barnaamijkaayna ka qayb qaataan hallo assalaamu calaykum soo dhawo magaca iyo xaafadda naga soo wacayso waa tahay dhegeystahaasi leenka ayaa ka go-ay waan kaga mahad jecelanayaa fursadiisa qaaliga ah bal dhegeystaha u dambeeya ee leenka ku jira jecel barnaamijka aynu ka qayb qaato hallo assalaamu calaykum soo dhawo magaca iyo xaafadda naga soo wacayso waa tahay dhegeystahaasi ahna dhegeystihii u dambeeyey leenka ayaa ka go-ay guud ahaanba dhegeystayaal intaasi waxaan kusoo afmarayaa barnaamijka oo gawaa beriga inta barnaamijcankan oo oo kalea dhegeystayaal aan ku kulmi doono waxaan iga tegayaa subax wanaagsan